أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan kuwooda ugu doorka roon faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal mujaahidiintu ay saaka kula wareegeen gacanku haynta deegaanka masagawaay ee wilaayada galguduud in ka badan toban askariha oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday iyo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada hoose ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegay in ciidamada ugu badan ee saliibiyiinta looga dilay dalka soomaaliya ay yihiin kuwa xabashida itoobiya ruux soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada nairobi xilli ay sii kordhayaan dilalka soomaalida loogu geysanayo magaalada caasimadda u ah dalka kenya munaasabad lagu caleyma saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan maamulka islaamiga ah ee degmada buulofullaay ee wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah ganacsatada degmadaasi horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadda islaamiga ah ee gado
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan oo faahfaahsan faahfaahino dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal mujaahidiinta saaka ay kula wareegeen gacanku haynta deegaanka masagawaayih ee wilaayada galgaduud warkaas iyo war kaloo ku aadan in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah oo bakhti iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa inoo haya marwaan maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dagaal culus u qaadeen saldhigga iyo fariisimaha murtadiinta ee deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalka markii muddo kooban socday ayay murtadiinta isaga carareen deegaanka waxaana masagawaay gacankuhaynteeda la wareegay ciidamada mujaahidiinta inta la xaqiijiyo waxaa dagaalkii saaka mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka masagawaay waxaa lagu dilay shan askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay laba kale qaar ka mid ah magacyada murtadiinta ee dagaalkaasi lagu dilay waxaa ka mid ah shacayb xuseen cumar tahliil maxamed yuusuf goome maxamed cali weheliye muuse maxamed gacal waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu dagaalkii saaka ee masagwaay ku soo qanimaysteen hal qore oo b k m ah iyo saddex qore oo ak afartan toddoba ah dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta qarax la beegsadeen askar kufaarta afrikaanta ah oo ka baxay degmada janaale islamarkaana doonayay inay ka hortagaan kolonyo sahay u soo waday bakhtiga waa laba askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacana waa shan askari oo isla kufaarta afrikaanta ah sidoo kale kolonyada sahayda wadda ayaa maanta qarax lagula beegsaday afaafka hore ee deegaanka shalaambooda mid ka mid ah gaadiidka kolonyada ayaana qaraxa ku burburay waxaa sidoo kale faahfaahin laga helayaa qarax shalay kolonyada sahayda wadda lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku baktiyey saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah isku darka baktiyada iyo dhaawacyada kufaarta afrikaanta ee qarxyadii shalay iyo maanta waa shan askari oo kufaarta ugandha ah oo bakti ah iyo shan askari oo kufaarta ugandha oo dhaawacyo ah dhanka kale wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal shalay ka dhacay deegaanka buula xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo dagaalkii shalay ee buula xaaji waxaa lagu dilay lix askari oo murtadiin ah oo laba ka mid ah saraakiil tahay waxaana lagu dhaawacay toban kale oo isla murtadiinta ah maalmo ka hor ay ahayd markii dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen boqol kow iyo labaatan murtada oo isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya ayaa sheegay in ciidamada ugu badan ee saliibiyiinta looga dilay soomaaliya ay yihiin kuwa xabashida etoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo faahfaahinaya xilli ay sii xoogaysanayaan xiisadaha siyaasadeed ee ka jira geeska qaaradda afrika ee u dhexeeya cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ayay dowladda xabashida etoobiya weli ku adkaysanaysa inay ciidamadeedu kasii mid ahaanayaan howlgalka soo duuliyaasha afrikaanta ee soomaaliya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha xabashida ayaa sheegay in ciidamada ugu badan ee soo duuliyaasha afrikaanta looga laayay soomaaliya ay yihiin kuwa etoobiya isagoo magaalada adis ababa kula hadlayay siyaasiyiin xabashi ah ayuu sheegay in ciidamo kumanaan ah ay ku waayeen soomaaliya ciidamada ugu badan ee lagu dilay soomaaliya waa ciidamadeena etoobiya waxaa la dilay iyagoo difaacaya dowladda soomaaliya ee hadda odhanaysa iska baxa taasina ma ahan wax suuragal ah ayuu yidhi abiy axmed oo muujinaya damiciisa fog ee sii haysashada dhulka soomaaliya hogaamiyaha xabashida oo u muuqda in ciidamada etoobiya ee xoogga ku jooga soomaaliya ay dalka u joogaan fulinta masaalixdiisa gumaysi ee etoobiya ayaa carabka ku adkeeyey in hadafkooda ah inay gaaraan badda cas ay u horeen kumanaan askari isagoo iskeenetiraya hadaaqa kasoo yeerayay kooxda riddada ee ah in howlgalka cusub ee kufaarta afrikanta laga reebayo ciidamada etoobiya mar walba oo ay madaxda xabashadu ka hadlayaan arrimaha ku saabsan masiirka ciidamadooda ku sugan soomaaliya waxay ku andacoodaan inay xaqiijinayaan himilooyinkooda ah qabsashada badda soomaaliya ku dhowaad afartan kun oo askar etoobiyaana ayaa duulaan ku jooga gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxayna ciidamadani geystaan gaboodfallo ka dhan ah shacabka soomaaliyeed weerarkii ugu dhiigdaadashada badnaa ee ciidamada etoobiya lagu laayay ayaa sanadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka booco banaaney ee wilaayada bakool halkaas oo lagu dilay ku dhowaad saddex boqol oo saliibiyiin xabashi ah ruux soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada nairobi xilli ay sii kordhayaan dalalka soomaalida loogu geysanayo magaalada caasimadda u ah dalka kenya eliyaas cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya xilli soomaalida ku dhaqan gudaha dalka kenya gaar ahaan caasimadda nairobi ay wajahayaan falal isugu jira dil iyo gowrac ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah magaaladaas waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo kasoo jeeda soomaaliya dilkan ayaa si gaar ah kaga dhacay xaafadda islii ee magaalada nairobi waxayna ila wareedyo sheegayaan in wiilkan ay dileen rag dhallinyaro ah oo watay mooto misena ku hubaysnaa bistoolada dhowr ah wiilka ay dileen kooxdan burcadda ah ayaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan cabdulaahi ibraahim iyagoona dilkiisa kadib horay usii qaatay taleefankiisa xogaha ayaa intaasi ku daraya in cabdiraxmaan inta aanan la dilin ka hor uu taagnaa albaabka laga gala dabaq lagu magacaabo dd balasa oo ku yaala waddada labiyo tobanaad ee xaafadda islii tani waxay kusoo beegantay xilli tan iyo bartamihii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar gudaha dalka kenya gaar ahaan caasimadda nairobi lagu dilaya dad badan oo soomaali ah waxayna middan bulsho badan ku sifeeyeen inay tahay beegsi gaar ah oo ay kenyaanka ku hayaan jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo yaasir maxamed munaasabadani oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa nabadoon ku caleema saaranaysay mid ka mid ah jifooyinka beesha gaaljecel ee degta wilaayada hiiraan waxayna munaasabadu ka dhacday tuulada nasare ee hoos tagta deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan munaasabadani ayaa waxaa lagu caleema saarayay nabadoon cusub oo ay yeelatay jifada cismaan abikar ee beesha gaaljecel waxaana munaasabadda kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan iyo marti sharaf kale ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay nabadoonkii hore ee jifada cismaan abikar nabadoon macalin maxamed deeq daawuud isagoona xilka ku wareejiyey nabadoonka cusub ee jifada cismaan abikar nabadoon daawuud cismaan muumin isagoona jifadiisa ka codsaday inay cafiyaan lana shaqeeyaan nabadoonka cusub marti sharafka ee walaayada hiiraan nuquwada ogaaska uragabiga dhammaantood way mahadsan yihiin midda kale insha allahu tacaalaa furihii beeshii wax badan ka maqnaa ay raadinaysay insha allahu tacaalaa waxaanu ugu wareejinaynaa anagoo ah macalin maxamed daaq daa'uud diini waxaanu ku wareejinaynaa nabadoonka nabadoonka ismaaciil aada isagana wuxuu ku wareejinayaa walaalkay nabadoon daa'uud cismaan muumin waxaana rajaynaa insha allahu tacaala in ilaahay kitaabkiisa nagu hogaamiya cadowguna uu xaggayna ka soo gelin muslimiinta inta ilaahay kitaabkiisa nagu hogaaminayna samicnaa wa adacna waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay nabadoonka cusub ee jifada cismaan abikar nabadoon daawuud cusmaan muumin isagoona ballan qaaday in jufada uu ka hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka
xilkii igu isugu wareeji macalin deeq ummadda ay ii dooratay hadda liigu wareeji intaanu culamahay intaanu dowladda horteeda liigula wareeji waxaan ku ballanay beeshayda inaan kitaabka ku hogaamiye kitaabkaasaa maaragtaa ku hogaaminaa insha allahu biidni illaahi alkariim xilkaas aan qaadi oo kitaabka ilaahay aan inan idinku dhaqa adinka aad iigu dhiibteen ma ila ballan qaadeen inan kitaabka ilaahay ku dhaqan waa mahadsantihiin waxaan idinka codsanaa in maaragtaa meesha dhinaca aan ka jirno dowladdii islaamka aan ugu beeqanahay inas cadowga ilaahay ka soo gelin oon difaac u noqonno oo maalkeenna iyo nafteenna iyo carabiyadeenna aan ku jihaadna diyaar uma tihiin
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona goobta ka caddeeyey in beeshu ay aqbashay nabadoonka ay caleema saaratay jufada cismaan abikar gogashaa quraxda badan leh ee aad fidiseen iyo maalkii aad ku bixiseen iyo ikraamkii ilaahay waxaan leenahay agtiisa wanaag khayr ha idinku bedelo annaga haddii aynu nahay dhaqankii reerka walaalkaa imtixaanka aad u dhiibteen oo aad keenteen waa idinka aqbalna waan idinla duubna ma fahmaysaan walaalkaas maskiinka ayaan la dhibin nin iska danaysan oo iska xoogsado ahaa waxaa laydinka rabaa marka inaad ilaahay ka cabsataan maanta mas-uuliyadda aad u dhiibteen samca idaaca waajib waa jazakum allahu khayran marka waxaan idin dardaaramayaa walaalka shaqada loo dhiibay waxaan leeyahay ilaahay ka cabsi walaalka waxaan kula dardaarmi lahaa reer ismaan abiik cadaalad waa ku dardaarmi lahaa nabadoonka waxaan dhihi lahaa nacfiga geedaha uu leeyahana waad garanaysaa xanaanadii xoolahana waa tahay tii dadka ku dar dadow geedahan aad guraysaan dar idinkuma jirta daaya ku dheh insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay oo munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada hiiraan sheekh guleed abunabhaan isagoona sheegay in wilaayadii hiiraan ay aqbashay nabadoonka ay caleema saaratay jufada cismaan abikar ee beesha gaaljecel
beesha gogoshaan qiimaha le dhigtay waa beesha cismaan abikar wakhtiga iyo juhuudda ku bixisay ummaddaan tirada badan meesha isugu keentay waxaan idin leenahay waa aad mahadsan tihiin waa idinkaga mahadcelinaynaa dadaalkiinna iyo juhuudda aad bixiseen ciddu waxay soo dooratay nabadoon waxaa horay u matalayey oo hoggaanka hayay walaalkeen macallin maxamed deeq daa'uud diini waa ugu mahad celinaynaa dadaalkii uu bixiyey sukeenkan iyo hawshaan inta ugu mudan asagaa iska lahaa wuxuuna xilka si sharaf leh oo qiimo badan uu ugu wareejiyey walaalkiisa cusub ee la doortay nabadoon daa'uud cismaan muumin aad baan ugu mahad celinaynaa isagana waxaan leenahay soo dhowow doorashada ay ku doorteen beelweynta cismaan abiiker oo ay la qabaan si guud beelweynta gaaljecel oo uu horkacaya ugaaska beesha aqbalkii ay ku aqbaleen aniga oo ku hadlaya afka wilaayada islaamiga hiiraan nabadoon waa ku aqbalnay waa kula shaqaynaynaa waana ku soo dhowaynaynaa garab baan kuu nahay inta aad shareecada ilaahay ku toosan tahay iyo dariiqa nebigeenna macaagaan nahay ilaahayna waxaan kuu baryaynaa inuu kugu kaalmeeyo shaqadaas culus oo lagu dhiiba qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadkii islaamiga ah ee dalka ayaa aalaaba doorta hoggaan suuban oo ka hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka maamulka islaamiga ah ee degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah ganacsatada degmadaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan halkaas inooga soo diray dowradan oo loogu magacdaray cabdulaahi ibnu mubaarak waxaa loo qabta dhallinyarada ganacsatada ah ee ku nool degmada buulafulay gaar ahaan dhallinyarada ka shaqaysata maqaayadaha iyo goobaha loo yaqaana macmacaanada waxaana dhallinyaradan dowrada ay u socotay muddo ka badan toban maalin oo xiriir ah dhowr kitaab ayaa dhallinyarada dowrada loogu akhriyey iyagoona ka faa'iidaystay muddadii dowrada ay u furneyd munaasabad heersare ah oo dowradan lagu soo xiriyey ayaa ka dhacday gudaha masjidka jaamaca ee degmada buulafullaay waxaana munaasabadda ka qayb galay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay cali maqan oo ka mid a waxgaradka degmada buulafullaay ayaa dhankiisa dardaaran dhexalgalla u jeediyey ganacsatada yaryareed ee dowladan loo soo xiray kheyray dhallinyaro tihiin kaliya waxasoo eraay dardaaran ay in aada dadaashay ilaahayna la ka cabsadaay diinina baratiin si sahal ayoo waqti ayaan haystiin fursadaan haystiin fursadaas aad ka faa'iidaystiin adaha dayacna saacadaha daqiiqateenka ay aad ka faa'iidaystiin salfinaay ganacsi baad tihiin ninka maqaayad sakaday ninka sakaday biyaha sakaday way asakatiin ha ahaadeen wax diininka sareysan ha ahaadeen shaqadii ganacsiga waasalfada wax diinin waa qabsan uusa ahaaday wabilahi towfiq asalaamu calaykum qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaysatay dowradan ayaa ka warbixiyey dowradan muddadii ay u socotay iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen iyagoona soo bandhigay qaar ka mid a duruustii ay qaateen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa sayfullah maxamed waxaana ka hadlayaa dowra noo socotay ayaantan cashara maalmood ama toban maalmood dowradaasi oo ku saabsaneed kitaabka arkaan alislaam walimaan lagu magacaabo waxaan idin kala hadlaynaa dee dadka haddaan nahay maqaayileyda ama biibatileyda magaalada buulafalaay aad baan ugu faa'iidaysanay dowradaasi alxamdulilah dee ilaahay aa ku mahadsan dee bacda allah waxaa ku mahadsan dee walaalaheena mujaahidiinta walaayada baay maktabka ee dacwada aa ku mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإسلام أركان الإسلام شنوي وهي شهادة أن لا إله شهادة أنت ذكرت أن لا إله معبود الكاذب أنت جن إلا الله إله مهن وأن محمدا أو إله محمد رسول الله إله رسول شيء أنت أنت ذكرته إقام الصلاة صلاة ذكرته إيتاء الزكاة زكاة سكبيد صوم رمضان بلا رمضان صومته حج وحج البيت هتكن أنت حجده لمن استطاع إليه سبيلا لمن قف استطاع وده إليه سبيلا ودد أود
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdiqaadir cusmaan maxamed waxaa halkan muddada maalmood oo noogu socotay dooro lagu magacaabo cabdulaahi binu mubaarak waxaan ka mid ahay dhallinyaradaadi ku nool muqaayadda baarka tobakal waxaan halkan ku baranay kitaabka loo yaqaano arkaan alislaam waaliimaani waa qayb ka mid a dowraadka sharciga ah ee maamulka islaamiga ee degmada buulafulay gaar ahaan maktabka dacwada maamulka uu soo gebagabeynayay qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafulay iyo deegaanada hoos yimaada mahadsanid abuuxasaan ugu dambayntiina horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadda islaamiga ah ee gado casaam carafaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya halkani waa madarasada imaamu shaafici barashada culumta qur-aanka iyo tafsiirka ee ku taala deegaanka tuulo barwaaqo ee duleedka degmada gaarbaharey ee wilaayadda islaamiga hegado booqashada shaqe aan halkan ku nimid ayaa ahayd mid aan ugu koorogalaynay kobaca waxbarasho ee ka socda deegaanka waxaana kobacaa tusaale u ah madarasada imaamu shaafici ay wax ku bartaan in ka badan lixdan arday oo dhammaantood ah dad waaweyn oo iskugu jira nabadoonno ganacsato xirfidleyda iyo muruqmaalka xilliga aan socdaalka ku tagnay madarasada ayay ardaydu ku guda jireen qaadashada duruustooda maalinlaha ah ee maalin weliba ka baxda madarasada waa kuwan ardayda ku guda jira farbarka iyo meeriska qur-aanka فيها كتب قيمة لك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب آه. وما تفرق في الذين عمد- إنها عليهم مؤسدة في في عمد عمد في فالوستوية الأولى مؤسدة والغرة مؤسدة مؤمن لا قول ها مؤسدة مؤسدة لك مؤمن لا قول قول غريبي مؤسدة مالا لبدا مالا لا لا الفقر لبدا ها لا لا الفقر لا الف كور الفقر لا لا- لا لا الف قريبا ها لبدا مركا ها. لبدا لا لا قري بدن باب الكري قادي التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤسدة إنها عليهم sidoo kale casharada goobta ka baxayay waxaa ka mid ah tasxiixa qur-aanka waxaana sidoo kale goobjoog aan uu ka ahayn mid ka mid ah xalaqaadka lagu saxayo akhrinta qur-aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة intaas kadib waxayna mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah ardayda waxayna inooga sheekeeyeen duruusta ka baxda madarasada iyo sida uga faa'iidaystaan waxaan ka bilaabay berebinaas waxaanan higsanaynaa insha allahu inaan dhammayno qur-aanka inaan dhammayno oon ka aflaxan dadkan bulshada dhowr qaybood bay isugu jiraan qaar xoolodhaqato weeyo dad beeraley weeyo Een, qur-aanka berebinaas baan ka bilownay haddana hal tacliinsaan buu noo marahayaa inaan dhammaynaan ilaahay ka rajaynaynaa markii hore oo dugsiga noo bilaabanhayay dadka qaar baa la yaabanaayo ku waxaysnaayoo hawshaan howlan socon camal u arkay haddana diinta macaankeed baa la dhamiyey salaada subax ilaa een, inta qoraxda ka dhacda waxbarasho unbaa lagu jiraa qur-aanka inaan dhammayno waxbarasho kale oo tafsiir qur-aane kitaabo yaryar waxyaalo badanna waa noo socdaan qur-aanka laftigiisa bese ma ahan waxaan ka koobannahay saddex qaybood baan ka koobannahay dad farbare ee, dad qur-aanka yaqaanay oo iidam ilaahi baa taa iyakana fasal geesa joogo dad dhexdhexaad ahoo iyakana meel joogo runtii dugsigan waa dugsi faa'iido badan leh haddaan nahay odayaasha dhaqanka oo reetro burwaaqo wax badan baan ka faa'iid bulshadana kala gedisan wax badan bay ka faa'iid runtii waxaan dhihi lahaa waa waxbarasho qaali ah oo ummadda inta badan aysan helin nasiibna u helin dadka waaweyn halkaana u furan makhrajkan baa laisugu imaadaa maxay ahayd meesha xaruntan hadda aad joogtaan baa laisugu imaadaa waad arkaysaan eh, saddex fasal oo waaweyn oo fasalka ugu yar uu sideed iyo labaatan meelahaas isaaban yahay baa fadhiya dhammaanna waa dad waaweyn waxaa meesha ka baxday odayaal wax ma bartaan waxaan arki jirnay dhallinyaro yaryar oo dugsi loo qabto carruurta dugsiga la geliyaan maqli jirno oo la dhihi jira ilaahay baa ku mahadsan hadda waa fursad toddobaatan jiryaal baana ragga meeshaan fadhiya waad arkaysaa waa rag toddobaatan jiryaala lixdan jiryaala ilaahay fadligiisa qur'aankii bay baranayaan inay qalinjabiyaan bay rabaan insha allahu sidaan rajaynayno rabbinaas baan ka bilownay halkaana waa maraynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo ayaan aayaddan hadda aan akhrinaynay oo muzammil oo kale waan maraynaa inaan ku qalinjabinana waa rajaynaynaa da'danada iyo sidaan ciroolayaal u lahayna waa arkaysaan waxaan leeyahay marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa iyo muslimiinta dhammaantood fursad baan haysanaa inta bannaanka aan joogne aan ka faa'iidaysanaan leeyahay
een, walaayada garbaharey oo maqarka oo ah tuulo barwaaqo waxaa ka socdo dadaal fiican dadaal badan dadaal diineed baa ka socdo waxbarasho tacliimi aha ka socoto waxaan leenahay maktabka dacwada jazaakum allahu khayr baan leenahay waa ugu ducaynaynaa dadaalka uu sameeyey meeshaan waxaa wax ku barto bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatadii odayaashii dhaqanka beeraleydii gaadiidleydii dhammaan hal shiro kala duwan bay ku qaataan ibtidaa oo hadda soo bilaabay nin dhexdhexaada oo maaragtay tansiixa laga saxaayo iyo nin maaragtay adigu meel xabiib ay u joogeenba dadaal fiican baa meeshan ka muuqda marka dadaalkaas waxaan leenahay ilaahay baa ku maan subxaana watacaala maktabka dacwada waa soo qalqaaliyeyna waa uga ducaynaynaa ummaddana waxaan ku boorinaynaa dadaalka ay wadda inay laba laabto madarasadan imaamu shaafici waxaa furitaankeeda iska kaashtay qaybaha bulshada deegaanka iyo maamulka islaamiga ee deegaanka iyaduna deegaanka ay u horseeday horumarka dhanka waxbarashada ah guud ahaan warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka waa naga intaas war midkan la mid ah inta aan dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh